bulshada ku nool kaamka harqaboobe ee duleedka magaalada beledweyne ayaa hay-adaha samafalka iyo bulshada soomaaliyeed waxa ay ka codsadeen in loo fidiyo gurmad deg deg ah oo ku aadan bacaha roobka maadaama sida ay sheegeen ay saameyn ku yeelanayaan xilli roobaadka oo xilligan la galay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee kaamkan ku nool ayaa warbaahinta la hadlay waxaanay ka warbixiyeen baahidooda ku aadan bacaha sidaa daraaddeed baahiyo gaar ah oo kala duwan ayuu qabaa taas oo awalan ay ugu horeyso dadka degan kaam harqaboobe sidaa daraaddeed waxaan u baahnaan lahayn xilliga roobka dadka meesha deganna waa dad iska danyar ah waayo maanta hadday haastaan waxay iskaga kaafiyaan maba soo deginba marka sidaa daraaddeed waxaa kaloo ay u baahan yihiin shayga la leeyahay bacda waayo hadda buushka lagu jiro kalo bacdii horaa iska saaran sidaa daraaddeed hadda bacda waxay iskaga saaran tahay xagga qoraxdoo kale iyo waxa unbaa la iskaga saaraya mooye hadduu roob imaado bac roob celinaysa ma ahaano sidaa daraaddeed xagga bacdana inaa nalaaga soo caawiyo waa shay aad muhiim u ah bismillahi raxmaan raxiim kaamka harqaboobe magacayga haddaa ku bilaaba xamdi afraxow kaamka harqaboobe baahiyaha u badan waxaa waaye sida guryahoo kale oo guri la-aan ay jirto haddiina guri inaan nolo dhisana loo awoodin xitaa bac xilli roobaada lagu jiraa inaa bacna loo saaro guryaha baahida macnaha oo kaamka ka jiro waxaa ka mida bac ma haysana rooba hadda nagu soo foole baahi waa iska jirtaa ilaahay ayaa baahida dabooli karo hay-adaha caalamiga waxaan ka codsanaynaa inay dadkaasu soo gurmadaan dhiiq dhiiqo iyo rafaad iyo dhib iyo macnaha lagala kulmaa hadduu ilaa yiraa waana arki doontiin roobka markuu yimaado insha allah hadduu ilaa yiraa marka mahad roob hadda roob hadda nagu soo falla bacayaashii macnaha mahad hay-adii ayaanta haddana gacmahay naga laabteen hirshabeelle iyo macnaha dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay kaamka ay si fiican u inta badan dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeesha xilli roobaadka markaas oo ay baahi xooggan u qabaan in loo fidiyo gurmad bacaha roobka laga dugaashado ku aadan